Qoysaskan oo ku nool degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer ayaa xilligan waxa ay wajahayaan biyo la'aan baahsan. Qoysaskan ayaa ka kooban haween, carruur iyo odayaal kuwaasi oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley, isla markaana waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha iyo roob la'aanta ka jirta dalka. Qaar ka mid ah bulshada iyo odayaasha degmada Duruqsi ayaa si wadajir ah uga warbixiyay baahiyaha biyo la'aaneed ee ka jira degmada Duruqsi ee gobolka Togdheer.
magaaladan waa magaalada duruqsi la yidhaahdo sidaa tiradeeda la idiin sheegay intaasoo magaalo xukuntaa siddeed iyo tobankaa magaalo arday aada u fara badan ayaa magaalada joogta meeshanka imika magaalada u deegaanka iyo magaalada kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan reer baa magaaladan imika u deegaana tan duruqsi marka waxa weeye biyihii baanu aada dhibaato uga qabnaa waxa weeye ceel biyood riiga baanu u baahannahay wax kale oon anfici karaa ma jiro waxaa kaloo kolley aada looga dhawaajiyo looga hadlay in degmadani baahiyo badan oo xagga biyaha qabto waxaan rajaynaynaa iyadana in xukuumadda cusub iyo qorshaha wasaaradiina biyaha aad ku darsanaysaan kolley sidii baahiya biyaha ee deegaankan waa fara badan tahay wax looga qaban lahaa iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaaba oo eh, khaasatan iminka ku soo beegmay weliba xilli annagu aanu baahi weyn u qabnay biyaha ay nofembar laba kun iyo afar labaatan baa noogu dambeysay roob ilaa iyo eh, bishii labiyo tobnaad ilaa iyo iminka biyo dhaamis bay horta magaaladan riyoxidho ku jirtaa iyadoo roobku daay oo haddana waxa weeya weelkii aan waxba noo gelin Deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa xilligan waxay wajahayaan biyo la'aan baahsan maadaama noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha islamarkaana aysan helin roobka guga.